فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada caawaad ku maqli doontaan insha allahna waxaa ka mid ah ciidamada shisheeye oo duqeyn ku dilay shan ruux oo shacab ah afhayeenka odayaasha gobolka shabeellaha hoose ayaa inooga waramaya dowladda federaalka ah oo darawal ku dishay duleedka magaalada muqdisho wilaayada hiiraan oo dowro karoonaha la xiriirta u soo gebagabaysay qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee gobolka ka shaqaysa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona xaggee bay marayaan dibadbaxyadii dalka maraykanka ka socday aqoon-yahan dhanka caafimaadka ah siyaasaddan u dhuun daloola oo ka hadlay dibadbixii dowladda federaalka muqdisho ku qabatay iyadoo horey u soo rogtay amar la xiriira in dadku ay kala fogaadaan dugsiyada qur-aanka kariimka ahna xirtay u diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysadoo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta nin darawal ah waxay ku dileen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaana deegaanka ceelasha biyaha ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye darawalkan ayaa wuxuu kaxaynayay mooto bajaaj faahfaahin dheeriya kama inaan helin sababta loo dilay darawalka oo askariga dowladda federaalka ka tirsan uu u toogtay laakiinse waxaa xusid mudan in askarta dowladda federaalka si isdabajooga ay u dilaan dadka shacabka ah gaar ahaana gaadiidleyda iyaga oo ka dalbanaya lacago baad ah markii lacagta laisku maandhaafo askarta dowladda federaalka waxay jawaab ka dhigaan dil amaba dhaawac ay u geystaan qofka lacagta baadda ah laga rabay ciidamada shisheeye ee fariisinka kule janaale oo shabeellaha hoose ka tirsan ayaa waxa ay duqeeyeen dad shacab ah oo ku sugnaa duleedka janaale ilaa iyo shan ruux ayaa la xaqiijiyey in ciidamadu ay duqeyntaasi ku dileen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxay dhibaato ku hayaan dadka deegaanka waxaa xusid mudan dhowaan duqeyn ka dhacday duleedka janaale isla ciidamada shisheeye in ay ku dhaawaceen laba ruux haddaba afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose suldaan maxamed mayow abuukar ayaa u warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxaanuu faahfaahin ka bixiyey sidii wax u dhaceen iyo dhibaatada ka jirta janaale iyo guud ahaan shabeellaha hoose meelaha shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa ay ka joogaan waxaa waraystay wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi alxamdulilah awal allah subxaana wa tacaala aan u mahad celinaynaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun awalan waxaan aada iyo aada uga xunnahay horta maxay dhibaatooyinka maanta ka dhacay jannaale nawaaxigeeda khaasatan maxay ahayd wadadan dulmarto kanaalka sayle dad beerahooda tabcanaya iyo dad iska wadada socday ay macnaha hoobiye ay soo tuureen nimankan ugandheeska meesha joogo oo dadkiina ay ku baaba-een waxaan leenahay intii ku baaba-day oo ku dhimatayna ilaahay subxaana wa tacaala shahaado waa ilaahay shahaadadu ha ka aqbalo naxariistii jannana ilaahay subxaana wa tacaala allah siiyo intii ku dhaawacantayna allah bogsiiyo macnaha waxaa meesha hadda isla goobta ku geeriyooday dad oo gaaraya ilaa shan qofood qaar madaxa ka go-ay qaar micnaha dhexda ka kala go-ay muxogii ka kala go-ay qaarna micnaha maxay hadda gacmihii waxsaas laga helay oo hadeertaan maxay ahayd dhibaatooyinkaas sidaas ay u jiraan marka insha allahu waxyaabahaas maxaa sababay marka dhibaatada dadkan soo gaartay dhibaatooyinka waxaa hadda sababay maxay ahayd maanta nimankan niman arxan darro meesha iskaga joogo maalin walba macnaha madaafiican meelba loo dayan iska ridaya waa dadkii hadda beeraha waxaad arkaysaa si loo tabcada ma lahan beerihii dadkii cabsi ayaa meeshii ka jirto ma laysu socon karo gaadiid magaaladii kama dhex socdo ma gelaayo dhibaatooyin jiro oo hadda kusoo kordhay ayay ummadii tahay yacni waxaad ka hadlaysaa ciidamada shisheeye uganda kusoo duulay janaale haa si fiican ayagaas ayaan ka hadlayaa marka dhibaatooyinka intaa ayaa ugu badan maanta geerida ugu badan macnaha maxayd maanta ama ugu murugada badan ayaa janaale ka jirto dhibaatooyinkaasa hadda bulshadii o dhan ay macnaha la argagaxsan tahay marka maxay ahayd ee, dhibaatooyinkaas ayaa hadeertaan taagan oo dhimashadaas iyo dhaawacaas leh dhaawacii ilaa waxaana loogu soo sheegay hadeertaan saddex qofood oo macnaha diyaarad helicopter ay u imaatay oo ka qaaday dhimashadiina macnaha maxay ahayd dadkii oo dhan qaarkood aan la garan la garan waayey qaarna macnaha in la arkay macnaha maxay ahayd ka- oo la sheegaya hadda kanaalka anka dad in laga raadinayo dhib badan ayaa iska jiro oo ummaddii hadda kusoo kordhay waayahay bal ka warbixi ee, degmada jannaale ama magaalada jannaale waxay ka mid ahayd magaalooyinka een, ay ka talin jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab isbedel sidee ah ayaa ku yimid kadib markii ay kusoo duuleen ciidamadan Ee, magaalada horta magaalo iska degan jawigeeda aada u deganaa ganacsigeedii tacabkii beeraha dhinac walbo hadday ahaan lahayd maxay ahayd magaalo istaraatiijiyad oo isku kala xirto gobolada dhan ayay ahayd oo baabuurta caadi u kala dhex marayso u kala goyshto hadda waxaa arkaysaa magaaladii oo dhan dhinac walba way ka go-an tahay wax gaari mari karana ma leh wax isu socdana ma leh mooto aan dhex qaadi karin wax dhex mari kara inaysan jirin marka taasna waxyaa waxyaabaha hadda oo kusoo kordhay ayay tahay ganacsiga ayaa baaba-ay dadkii oo dhan meel walbo albaabadii way xiran yihiin marka waxyaabahaas oo dhan waxaa hadda soo kordhay ayay tahay marka muxuu ahay ayaan dhowood magaalada dhexdeeda waxaa lagu dilay wiil iska yar oo beeraley ah oo maxay ahayd eh, beertiisii ka imaaday isagii hooyadiis la socotay la socdeen markaa la dhahay eh, waxaa tahay shabaab ninkii asagoo war ma ahi beeraley aan ahay magaalada layga weydiiyo ayaa nin askari oo macnaha maxay ahayd eh, nimankan hadda meesha imaaday ka tirsan xabad madaxa uga dhuftay sidii ayuu ku dhintay marka hadda waxaad arkaysaa madaafiica meel walba loo dayan ayaa maalin walba magaalada isaga socoto oo hadda maalin dhoweed tuulada siigaale ayaa maxay ahayd dhib badan uu ka dhacay oo maxay ahayd guryo afar guri ah ayaa macnaha baaba'day oo burburtay hal guri haba ugu badnaado oo maxay ahayd eh, si aada u baaba'ay marka ninna macnaha maxay ahayd sidaasoo kale feeraha ayaa firir ka galay macnaha maxay ahayd dhanka midig laakiin samabadii wax kama gaarin firirkiina hadda feeruhu u dhex fadhiyaa si la yeelana malaha nin iska masaakiinoo beeraley oo danyar oo iska ahaa dhibkaas waa uu jiraa wadaad kale ayadana sidaasoo kale islaan oo habeenay ah oo qof iska weynaa ayadana saasoo kale maxoga ayuu ka macnaha ka maray marka firiro iyo wax badanaa galay dhibaatooyinkaas waxyaabaha hadda jira ayay tahay dadkii hadda waxaa dhacay tuulooyinkaas qax badan inuu dadkii kala galay oo macnaha dadkii ay magaalada haddana mar labaad ay macnaha maxay ahayd ee, muxuu ahay ka kala socdaan kii xamar aado kii meelahan macnaha maxay ahayd walaayaadka soo aado dhibaatooyinkaasa hadeertaan dadkii qax iyo barakac oo cusub ayaa hadeertaan imaaday oo nimankan ugandhayska madaafiicdaas oo arxandarada ah ay macnaha ku tuurayaan cid hadda kala hadlaysa ama cid ummadii u danqanaysa dhibaatooyinka ku dhacayane ma jirto ama cid iska weydiinayso haddaan usoo gudubno dhibaatooyinka sidoo kale ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalk oo qeyb ka ah askarta kusoo duulay ee qeybo kamid a shabeellaha hoose oo ay wandheys ku wataan Een, waxaan ka warqabnaa deegaanadii ugu horeysay shabeellaha hoose ay kasoo galeen ee sanadihii u dambeeyey waxaa kamid a berire waxaa kamid a een, awdhigle waxaa kamid a ee, jannaalo hadda ugu dambeysay kufsiga waxaad moodaa in magaalo magaalada ka dambeysa markay kusoo duulaan in ay kusii zaa-idinayaan bal arrintaa ayada ah ka waran ee waxaa jiro ee, marka ay hadda meelaha ay ka soo galeen oo hadda ugu soo dhow markaan kasoo qaadno waxaa ka mid ah sida deegaanada markaan kasoo laabno mareerey sabiid oo kale be- beriire awdheegle maxaan ku dhahay janaal oo hadda ugu dambeyso dhibaatooyin badan ayaa ka jiro hadday aan lahayn dhaac kufsi dhibaato badan oo ummadda loo geysanayo maxaan ku dhahay gabar yar oo la kufsaday ayaa jirtay oo ayada laftigeeda ceeji- hore loo ceejiyo macnaha sidaa ku dhimatay oo deegaanka mareeriya ka dhacday sidaasoo kale beriire macnaha ba- baabuur safar iska ah gabar iyo hooyadeed in baabuurkii saarnaa in lagu kala faraxmeeyo ayaa dhacday dhibaatooyinkaas macnaha wax maasha macnaha maxay ka dhacay ayay tahay maxay ahayd ee, jannaal hadda markaan kuus kas- kasoo laabano dhibaatooyinkaas iyo waxyaabo ka badan ayaa ka jiro deegaano badan ayaa laga ka- ka- barakacay beerihii ayaan tacab ka soconin oo muxuu ahay ummadii macnaha maxay ahayd waxaan horay usoo marin ayaa maanta haysato maxay ahayd maanta ummadii dhan waxay oo tahay ummad la barikiciyo oo loogu talagalay dhammaanteedaba qaxooti in laga dhigo ayaa macnaha nimankaas hadafka iyo ujeedka meesha ay ka leeyihiin niman hadda maamul iyo wax dana kala wata maahane ummadda inay hadda barakac kala geliyaan hadda wayna geliyeen mid kale ay haddana kusii hayaan tii hore imaanshahoodii iyadoo dhibaato madaafiic mincan dhowr iyo toban qof magaalada ku dhimatay ku baaba'day jannaale oo kale haddana tii iyo midda cusub ayay hadda tahay waqti inta ay joogaan ayadoy tahay ina yaroo iska kooban Een, haddaan usoo laabano madaafiicda ay tuurayaan ciidamada uganda Een, ciidamada uganda waxaan ka warqabnaa in mar sii horeysay ee degmada jannaale xasuuq ba-an loogu geystay waa dagaalkii weynaa ee ka dhici jira meesha haddana waxaad moodaa in ciidamadan mar waliba ay yacni duqeyn ay tuurayaan taasoo dadka reedka a ku beegsanayaan marka ma la oran karaa xasuuqii halkaas loogu geystay dad yacni inay dadka shacabka ah ka argutaan doonaya waaye intaas waayo waxaa horta sadar muuqdaa su-aal ka dhan waxyaabaha hadda ujeeda aada arkaysid waa niman argoosi hadda ku jiro shalay micnaha maxay ahayd meeshii iyaga lagu laayay mar labaad hadda markay kusoo laabteen magaaladay dhex degan yihiin mar magaalada ay wax ku tuuraan mar tuulooyinka micnaha maxay ahayd geesaheeda ku dhuftaan hadda maanta sidaasoo kale maxay ahayd kan madfacan markay hadda maxay ahayd ku rideen dhinacan beerahan daynooy la dhaho oo kanaalka asayla iyo webiga u dhexeeyo hadda macnaha madaafiic kale oo dhinacan maxay ahayd kaytooy iyo meelahaasna laba madfacayay ku rideen laakiin ilaahay ummadda waa ka sama bixiyo wax ma ka dhicin marka dhibaatooyinkaas waxa waa argoosi aan caadi ahayn waxaadna dareemaysaa meelaha manaha magaalooyinka iyo beerihii meelaha tacabka ka socdo inay beegsanayaan ayagoo manaha maanta ugula jeedo inay ummadii mar labaad ka argutaan cid kale hadlaysane ma jirto intaa waxyaabaha hadda dhibaatooyinka kusoo kordhay ayay tahay nin walbana wuxuu kuleeyahy nabad ilaalin waaye nabadii micnaha maanta micnaha maxay waxaa la ilaalinaaba nabadda ummadda laga ilaalina maaha nabad loo ilaalinaya ma jirtee ummadii nabadii amniga iyo barwaaqada ka sugnayd ayaa nabadda laga ilaalina waxaa loo keenay colaad iyo micnaha cadaawad iyo dagaal iyo madaafiic aan meel loo dayan in ummadii lagu garaaco dhibka ayaa ka jiro deegaanadaas ugu dambeyntii waxaa tahay afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dadka shabeellaha hoose maxaa la gudboon waxaan leeyahay ummadan inay ilaahay subxaana watacaala isku xirto ilaahay isu dhiibto oo maxay ilaahay subxaana watacaala ay kaashito ay gacmaha isqabsadaan maanta waad arkaysaan ummadan meel kasta la joogo inaan micnaa meelba aan loo kala dayanaynin noocba ummadda ay tahay in micnaha la iska duqeynayo la iska dilaayo beerihii aan la tabcanayn ummadan jannaale hadda micnaa matalan ma deegaanadaas hadda sabiid mareerey boorodiile aan ku dhaho maxaan ku dhahaya bariire awdheegle dad waxay ahaayeen tacabka beeraha ku tiirsan tacabkiina hadda tacabaan jirin macnaa dagaal ayaa meeshii ummadii macnaa mxuu ahay hadda macnaa sidaas ku haysto marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala fafiruu ila allah waa ilaahay aan u laabano ilaahay subxaana wa tacaala aan ku xirnaano annaga aan isku duubnaano mujaahidiintana gacan aan siino gacal iyo garab iyo gaashaanba aan u noqonno ilaahayna taas ayuu nagu barwaaqaynaa waxaad arkaysaan gaalo meel kastoo ay joogto inuu ilaahay subxaana wa tacaala baabi'iyey oo micnaha jabeen maanta hadda maxay ahayd inay kusoo koobmeen meelaha keliya difaacyada ay ayaga joogaan marka ilaahay subxaana wa tacala aan isu dhiibno ilaahayna aan u gacno horsanno oo ilaahay subxaana wa tacala waxaana waa imtixaanaad ilaahayna waa naga dulqaadi doonaa insha allahu mar walbana ilaahay subxaana wa tacaala ummadda muslimka ayaa cizi iyo sharaf ilaahay subxaana wa tacala uu siinaya marka intaas ayaan u dardaarmaa insha allah bilahi towfiiq wasalaamu calaykum raxmatullah wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose suldaan maxamed mayow abuukar iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka corona iyo weliba halkay marayaan dibadbaxyada ka socda waddanka maraykanka salmaan axmed ayaa ka warramaya waad mahadsan tahay coronavirus wararkii ugu dambeeyey haddii aan soo gudbinno tirada guud ee dadka coronavirus uu ku dhacay guud ahaan caalamka waxay gaaraysaa toddoba milyan boqol afartan shan kun iyo boqol siddeetan isagaal ruux guud ahaan caalamka wuxuu coronavirus ku dilay afar boqol iyo toddoba kun iyo saddex boqol iyo sagaashan ruux haddii aan soo gudbinno qaar ka mid a waddamada caalamka ee coronavirus faraha ba-an uu ku hayo waxaa ka mid ah maraykanka oo dadka guud ee cudurka coronavirus uu ku dhacay ay tiradoodu la eg tahay laba milyan saddex iyo toban kun lix boqol saddex iyo toban ruux kiisaska cusub ee maanta la diiwaan geliyey waa lix kun boqol lixdan iyo afar ruux waxaa maanta oo keliya uu coronavirus maraykanka ku dilay dad tiradoodu gaarayso boqol toddobaatan iyo kow qof taasoo tirada guud ee dadka uu coronavirus ku dilay maraykanka ka dhigaysa boqol labaiyo toban kun lix boqol afartan ruux brazil oo kale maanta wuxuu ku dilay sideed boqol saddex iyo toban ruux waxaana tirada guud ee dadka coronavirus uu dalkaas ku dilay ay noqonaysaa soddon iyo toddoba kun saddex boqol labaiyo toban ruux waxaa kiisaska cusub ee maanta la diiwaangeliyey brazil ay gaarayaan kun sagaal boqol sagaashan iyo kow ruux taas oo ka dhigaysa tirada guud ee dadka coronavirus uu hayo dalka brazil lix boqol sagaashan iyo saddex kun sagaal boqol konton iyo saddex ruux ruushka oo kale maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada boqol labaiyo toban qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa shan kun sagaal boqol toddobaatan iyo kow qof ingiriiska oo kale maanta waxaa la diiwaangeliyey konton iyo shan ruux waxaana tirada guud ee dhimashada ay noqonaysaa afartan kun shan boqol sagaashan iyo toddoba ruux iyadoona kiisaska cusub ee maanta la diiwaan geliyey ay gaarayaan kun laba boqol iyo shan ruux taasoo tirada guud ee dadka coronavirus uu hayo dalka ingiriiska ka dhigaysa laba boqol sideetan iyo toddoba kun saddex boqol sagaashan iyo sagaal ruux hindiya oo kale maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada laba boqol konton iyo lix ruux taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa toddoba kun afar boqol lixdan iyo saddex qof talyaaniga oo kale maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada lixdan iyo shan qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa soddon iyo saddex kun sagaal boqol lixdan iyo afar ruux jarmalka oo kale maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada toddoba qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa sideed kun toddoba boqol sideetan iyo saddex ruux iiraan oo kale maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada toddobaatan qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa sideed kun saddex boqol konton iyo kow qof waxaa xusid mudan in tirada dhimashada isbedeli karto saacadda saacadda ka dambeysa ee waxa aan soo gudbinaynin ay yihiin inta haatan lagu dhawaaqay oo keliya haddii aan ka nimaadno wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus banaanbaxyada ka soconaya dalka maraykanka waa ay sii xogeysanayaan maalinba maalinta ka dambeysa ee waxaana donald trump uu u muuqanayaa mid ku guuldaraystay inuu hakiyo dibadbaxyadaas ama ugu yaraan uu dadka cabsi geliyo oo uu baajiyo xili markii hore uu ku faanayey inuu eh, wacanayo oo uu keenayo ciidanka militariga maraykanka hase yeeshee arrinkaas waa uu ku guuldaraystay oo wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka the pentagon ayaa ka laabatay go-aan ciidanka militariga lagu keenayay magaalooyinka dalka maraykanka oo kun iyo lix boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka militariga oo horey loogu faafiyey magaalooyin ay ku jirto washington ayaa lagu celiyey saldhigyadii laga keenay donald trump laftigiisa maanta war uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu ka laabtay go-aankii uu ciidanka ee kaydka ee maraykanka ee ku amray in lagu faafiyo magaalooyinka dibadbaxyada ka soconaya isagoona sheegay in haatan ay u muuqanayso in laga maarmay ciidankaas hase yeeshee wuxuu ku hanjabay in haddii loo baahdo mar kale la keeni karo ciidankaas dad badan waxay tallaabada donald trump ku micnaynayaan inay tahay isagoo u hoggaansamay cadaadiska kaga imaanayay siyaasiyiinta ugu caansan dalka maraykanka kuwaasoo dhaliilay in ciidanka militariga maraykanka ay qayb ka noqdaan ololaha ka dhankaa dadka shacabka ah ee lagu doonayo in lagu baajiyo dibadbaxyada wararkii ugu dambeeyey ee corona iyo banaanbaxyada maraykanka halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa waad mahadsantahay salmaan axmed barad madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu fooriyey oo lagu oriyey ka gadaal markii uu isku dayey in khudbad uu ka jeediyo gudaha baarlamaanka federaalka ah xildhibaanada qaarkood waxa ay yeerinayeen firimbi waxa ay taasi bannaanka soo dhigtay sida siyaasadda farmaajo ay hoos ugu dhacday iyo weliba sida ay isu naceen asaga iyo baarlamaanka federaalka ah iyo siyaasiyiinta kale ee ay shisheeyaha la wada shaqeeyaan farmaajo oo sida muuqata habeen hore ka hurdi waayey tilaabadii baarlamaanka uu qaaday waxa uu amray in dadka muqdisho qaarkood la isu keeno maalintii shalay gaar ahaana shaqaalaha dowladda maadaama dadka kale inay usoo bannaan baxaan ay adag tahay oo aanay la dhacsanayn dowladda federaalka ah gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa waxa uu ka shaqeeyey in shaqaalaha dowladda hoose iyo xaasaska xubnaha dowladda federaalka ay qabaan uu isu keeno islamarkaasina waxa uu goobta ka sheegay in dadka isu soo baxay ay yiidsan yihiin amaba taageersan yihiin khudbadda madaxweynuhu ka jeediyey baarlamaanka khudbadda la leeyahy waa la taageeray waa khudbad fashilantay oo buuq iyo qaylo lagu joojiyey dowladda federaalka horey waxay u xirtay dugsiyada qur-aan kariimka ah iyo goobaha waxbarashada maadiga ah masaajidana weerar ayay ku qaaday iyadoo sheegaysa inay ka hortegayso cudurka caalamka ku faafay ee corona oo muqdisho lagu arkay haddaba sidee isu qabanaysaa in dugsiyada iyo goobaha kale waxbarashada la xiro iyadoo la sheegayo in karoona laga hortegayo dadkana la isu keeno marka isbuurasaar siyaasadeed lagu jiro arrimahaas iyo arrimo kale ayaanu ka waraysanay doctor xaniif cabdisheekh aadan oo aqoon u leh caafimaadka arrimaha siyaasaddana u dhuun daloolo ugu horreyna waxa aan weydiiyey ma dadkay ka taxadarayeen mise mashruuc shisheeyaha lagu raaligelinayo u ahaa qorshaha awaamirka ee dowladda federaalk ay soo rogtay ee karoonaha la xiray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم horta waxaa haddii aan ilaahay dartiis loola jeedin adduunye iyo gaal raaligeli iyo mansab raadse iyo sumcad raadse iyo lacag ku raasda yihiin waxa wax socona ma aha marka waxaan ay sheegayaan maaragtay waa wax aan loola talogelin cilmiga aqoontana aan lagu dhisaynin dad damiir lahoo dhaqaatiir sheegan ah oo aqoon lahna ayna meeshan joogin marka waxaan owhaan bay iska ahaayeen mooyaane nin walba dan gaar uu ka lahaa awaamiirta la soo rogay oo dowladda federaalka soo rogtay oo la xiriirta ee corona waxaad leedahay barnaamij cilmi ku salaysanna ma ahayn barnaamij ilahay dartii loola jeedana maahayn barnaamij shay lagu raaligelinayo ah haba yaraatee aqoon cilmina kuma dhisnayn aqoon saynis iyo caafimaadna kuma dhisna wax biira qaatayaal ah oo dhaqaatiir lagu sheegaa iyo waxaan jirin iyo wadaado tuuga ah iyo waxa dhanba wax asal leh maadaama ilaahay dartiis aan loola jeedin waxaas ahayen waxaa la yidhi iskuul lama tegi karo waxaa la yidhi dugsi quraan lama tegi karo ujeedada laga leeyahay maxay tahay ujeedada laga leeyahay waxay tahay ilmaha inay quraanka hilmaamaan hadda ciyaalka quraanka waa hilmaameen maqsadka loo socdo gaaladood waxay tahay ilmahaas inay quraanka ka dhumaan ay ka habaaban layskuma tegi karo ha la kala fogaado taraawiix lama dukanin tahajud lama dukanin iskuul ma jiro waxbarasho ma jirto haddana waxaa u jeedaan waxaa u jeedaan hadeer waxa la samaynaya waaya waaya iyadoo halkaa joogto een, halkaa markay marayso ee, shalay ee, dowladda federaalka waxay muqdisho ku qabatay dibadbax lagu taageerayay madaxweynaha dowladda federaalka waxaan arkaynaa dad badan in la isu keenay haba u badnaadaane ee, shaqaalihii dowladda iyo xaasaskii ay qabeen iyo dadkii dowladda hoose ka shaqeeyay iyo waxa lamidka ha u badnaadaane iyo dadkii barakacayaasha ahaa iyo ee, ciyaalkii derbijiifka daroogastayaasha ahay Ee, go-aanka hore ay soo saareen oo ay hala kala fogaado tilabadan suuliid kuma ah aada iyo aada foolxumo iyo sharaf darro iyo waxaan la maqlin waxaan dhanba waxaa loola jeeda in gaalo lagu raaligeleeyo waddan lama xirin xuduud lama xirin magaalo lama kala xirin diyaarada lama kala xirin gaalada hore gadaal bay u socotaa waxaan dhanba wax asal ku dhisan oo cilmi saanisna ku dhisan ma ahayn allaba kabitaan cumar firishna waa naqaanaa waa tanag wey tanag waa guddoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka tanaag waa naqaanaa cv-giisa naqaanaa mooriyaan asalu mooriyaan buu ahaa xitaa nasiib darrada jirta waxay tahay cumar fo- ma- cumar finish mooriyaannimadu wuxuu ku gaara uu ku noqday dadkiisa mooriyaan ka dhigay dadkiisuu ku soo baxay maantana goololey waxa lagu gumaaday oo lagu baabi'inay waa dadku isaga ka dhashay oo dowladda ugu tarsanaa leedahay.
oo duwaduu ka tirsan yahay markii horena mooryaannimadu wuxuu ku noqday qabiil inuu ku soo baxo maantana waxa gololey lagu laaynaya ee sideedda caafimaad ku shaqaynaysa waa reer gololey waa tolkiisa waay marka shaqsi jira ma waxaan waa wax aqasunaase biira qaatayaale damiir aan lahayn diin aan lahayn waxaasoo tanagyadaa la ila- la ila- la adeegsanaya laakiin ee, madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ayaa u diro yiri mudaharaad aniga laygu taageerayo abaabil maadaama baarlamaanka igu fooriyeen oo igu orriyeen horta waxaa isweydiin leh asiga naftirkiisa midkan hadda farmaajo aa ku sheegaysaan ee, wax damiirle ma aha shaksi damiir lahaa lala hadlaa maanta heer wuxuu maraa intuu soo uray la nacay waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim maanta waxay maraysa in filimbiya loo qaato oo meesha fi fi fi wo la yidhaahday mar haysa dullinimada meeshuu marayo saas ay tahay waa ninka maanta u akhasan oo dadkiisa duleeyey ilaaha idinku dhaariye hal maalin kama hadlin dadkuu sheeganaya qabiilkuu sheeganaya maanta geeda waxa ka dhaca u socotaan kenyaatiyaa baabiinayo habeeni maalinaa la duqaynaya xoolahoodaa la duqaynaya odayaashii baaqaylinaya dadkii waxgaradkaa ka hadlaya haddana oromo iyo amxaare injirey buu u soo wataa uu rabaa geda inuu ku baalbiyo marka waxaan wax damiir le ma aha aqasu naas wey wax aad u liito waay dadkaasaa uma soo hor istaagayo markay soo hor istaagaan waxaana ka dhalanayo marka horaatana waa loo sacbinayaa si meelaha wax looga soo qaato shilin looga qaato shilinka markoo dhammaadan kuwa hadda wowow dhaha biri laba shilin haddii la siiyo ama laba dolar haddii la siiyo biri haddana waa ammaaneen marka waxaan wax meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan la garanaa ma laha ehel ma laha soomaalnimo ma laha diin ma laha arxanimo ma laha maanta waxa ka dhexaya geda markaa aragtid me- nin duruuftaas walaalihiis iyo dadkiis eerkiis lagu laynaya maanta inuu hadlo maanta ma aha saasoo rabaa inuu ku yidhahdo hallay doorto hallay soo banaanbaxo le muxuu ka hadlayaa waa akhas la nacay oo duloobay muxuu ka hadlayaa ilaaha idinku dhaari fiiri xoolihii geda maanta waa dhammaadeen diyaarad afarta saac masaakiinta meelay aadday weysan tahay xaggay u guuriyaan waa la duqaynaya xaggay u guuriyaan waa la duqaynaya haddana oromaa lasoo qaataa la keenay beled xaawo oo daro laga soo qaado la rabo in lagu duqayo lagu laaya la rabaa haddana in lagu baabiyo marka waxaan ayaga dhan waxay isdhaamaan ma laha wax damiir lahna ma aha maaragtay kuwa dadka een, caqliga u saaxiibka ah ee arrimahan een, la socda waxay leeyihiin waa maxay karoonaha een, amaba cudurka ku fidaya ee dugsiyada qur-aan kariimka isu imaatanka iyo goobaha kale ee lagu caweeyana aan maaragtay isaga iyo banaanbaxyadan aan ku faafayn waxaas horta waxaa la rabaa waxna waa wax faktisu iyo taabsiil ah cudurku waa jiraa oo wax la inkiraa ma ah laakiin see loo maaraj garaynaa see loo maamulayaa see loo maamulayaa maxaa gadlaynoo laysla yaqaano la samayna maxaa looga hortegayaa waxaasoo dhan daacad lagama ahayn Karo- karoonahaas yaad leedahay karoonaan ka hadlahaya waxaasoo dhan daacad lagama aha waxaasna waxaa loogu talagalay in diin lagu baabi'iyo in ummadda lagu lugooyo in ummadda lagu waxay aa loogu talagalay mooyaane wixii loogu talagalay ee la yaqaan maba la samaynayo xaggee laga kontrolaya korona laga kontrolaya waa kuwaan habrihii baraanburay iyo raggii iyo wixii o dhan isdhex joogaan aawo koronihii la sheegayay karoonaha ma masaajidka bas uu ka jiraa dugsi qur-aanka muu ka jiraa taraawiixda muu ka jira ma ka jira miyaa banaanbaxan inta la iclaamiyo madaxweyne sheego oo la imaado oo laga khudbay la isdhex joogo ma ka jira miyaa corona marka waxaas waa owhaam ummadda lagu baabinaye corona in wax laga qabtana lama rabo waana la faafinaya awalba gaalaa keentay amisonona ka soo baxay iyadaana faafinaysay laakiin ummadda masaakiinta ee waxaa reer xamara lagu lugoynaya waayahay n dhibaatooyinka reer muqdisho haysta maxaa ka mid ah oo adiga kuu muuqanay bismi illaahi raxmaan raxiim horta reer xamar eh, ilaahay ha ka dul qaado dhib badan iyo dulli badan baa haysto ani aragtideena waxaa weeye eh, sida ilaahay qur-aan ku sheegay subxaana wa tacaala muqdisho waxaan ka soo tagnaan oon ogeyn qaryatan aaminatan mutma'innatan iyadoo ah ya'tii risquhaa min kulli makaan fakafarat biancmi illaahi faadaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalqowf xamra iyadoo nabad ah oo amni ah oo cadaalad ah oo habeenkii meel kasta la soconayo oo barwaaqo ay jirto oo diinta ilaahay lagu dhaqmayo ayaa ilaahay diintiisii la diiday markaasaa jihaadkii la diiday markaasaa gaalo lagu yeertay markaasaa wadaad xumo la kacsaday markaasaa siyaasad dulli loo yeertay markaasuu ilaahay wuxuu dhadhansiiyey maanta dulli ay ku nool yihiin ma shaqaysan karaan ma dhaqaaqi karaan ma safri karaan ilmahooda xabsiga ku wada jiraan ilmahooda maanta waxaa weye waxaa lagu laaynayaa meelaha waa u jeedaa sideed wiil ayaa waxaa lagu laayay gogole lagu laayay maantana qofka hadlaa mala ilaaha idinku dhaariyay ka warrama Ga- maalin kastaa lagu dilaa ilaaha idinku dhaariyay ka warran reer xamar duliga maanta hayse la dhaqaaqi karin hal gaal oo kirishtaan ah oo madow ah oo tuug ah oo waxadoo la soo qabtay maraykanka oo dhana maanta la gelgelahaya waa hal gaale kala soco oo kirishtaano madow ah weliba asoo bangi dhacaa la soo qabtay ilaaha idinku dhaariyey sideed wiil oo soomaali oo muslimiin ah ayaa gogoley gololey lagu daadiyey oo lagu laayay muqdishona eh, maalin kasta askartu dad bay dilaan muqdishona maalin kastaa la dilaa war dadka xamar dulliga haysto laba meel bisuu ka haystaa dulliga haysta waxay tahay culamaa usuu ayaa dadkan siixiso meesha dhigtay lama shaqaysto meel lama aado lama cibaadaysto lama taraawiixaysto alla lama baryo ummaddii maanta dulli maalin kastoo boosaskooda la dhacaya dhulkooda la dhacaya muqdisho markaa waxay ku kufrisay nicmadii ilaahay uu siiyey ammaankii barwaaqadii ee shareecada islaamka ee ku kufrisay markaasi amison iyo dowladda riddaa dooratay maantay dhedhiminaysaa laakiin aniga waxaan leeyahay insha allahu tacaala dulliga ummadda ha laga qaado ha loo soo baxo ummadda aan dulli laga qaado si gaara mujaahidiinta waxaan leeyahay anaga waxaan leenahay waali baa maanta ka jira gobolka banaadir oo mujaahidiinta ah dadka ha la baraarujiyo aqoon-yahanada ha la baraarujiyo ummadda ha la kiciyo ummaddan dulliga aamusnaa uga bixi mayso ummaddu ha laga hadal siiyo waxgaradka ha hadlaano afka ha laga jihaado gacanta ha laga jihaado ummadda dulliga ha laga kiciyo si kale ummadda uu ka cisqaba yaraatee ma laha maxaa la gudboon dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ee, ee culayska wajahaya ee wadooyinkii laga xiray ee waxbarashadii diinigaheed loo diiday ee tiimaadigaheed loo diiday ee masaajidda een inay aadaan ay ku adag tahay Eh, runtii eh, dhallinyaradu waa mustaqbalka berito maantana waxaa la adeegsanaya waa dhallinyaradii mid bs laga dhigo mid maaragtay soo banaanbax la yidhaahdo waa maqla islaamo meelaha ka qaylqaylinaya oo dhahaya dhallinyaradii gobolka banaadir aan nahay dhallinyaradii gobolka banaadir boqolkiiba sagaashan iyo sagaal xabsiyadii ku urayaan wuxuu ii sheegay nin walaalaha ka mid a igasoo iishoo sheegay waxaa lay sheegay saddex boqol oo maxbuusoo xafliga dhexa ku jirto dhammaantu inuu korona ku dhaca lay sheegay hal dhakhtaroo damiir loo ka hadli kara ma laha waxaan nacnacda ee fuji meelaha ka sheesheegana waa been iyo kidbi weeye daacadna kama aha kursiyay ku raadsanayaan w f b ay wax ka raadinaya mooyaane saddex boqol oo qofood oo xabsiga dhex ku jirto dhammaantood corona ku dhacay habeen walba nimaa dhinto waa la qaadaa waa la soo duugaa waxaa lagu daraa nambarka koronaha dhintaa lagu daraa wax dhamiir le ma laha ummaddii waa u dhammaatay waa la siixiyey ummaddan jiifka ha laga kiciyo wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu aamusnaana waa laydinka daraya inaan duli looga baxaynin dulli waxaa looga baxaya ummaddan inta ilaahay dhamiirka siiyey ee mujaahidiinta ah ee wax garanayso ee naftooda diyaar u ah inay ummaddan dulliga ka qaadaan maxaa yeele dadka masaakiinta in dulliga laga qaado jihaadkay ka mid tahay in ummadda maanta laga xureeyo mooryaantan jihaadkay ka mid tahay ummaddan ha dhaqaaqdo waliga banaadir ummadda ha hogaamiyo dadka ha la baraarujiyo jihaad waxaan inu xal ku imaan haba yaraatee ma jiro ama waxaan dhaqaatiir aa ku sheegaysaan iyo waxaan wadaad aa ku sheegaysaan iyo ceebtooda iyo fadeexadooda waa kaasaa dugsiyaday xireen masaajidaday xireen maantana banaan baxaa la taagan yahay berri muxuu ku hadlayaa dhakhtarka berri muxuu sheegayaa dhakhtarka dhahay maaragtay ee hala kala fogaado boqolkan war ee lagu duway idaacada ee maalin kasta ay soo daynayso hormuud ama ee samtel ay soo daynayso what is the nuxurka muxuu yahay maxaa laga faa'iidayaa waa wax wada owhaam ah oo been ku dhisan oo ilaah dartiisa aan loola jeedin oo istutus iyo gaala raaligelin loola jeedo marka ummaddan dulliga ha laga qaado ha la baraarujiyaan leeyahay wabillahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa doctor xanaaf cabdishaqaadan oo u warramayay idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan cudurka corona ayaa caalamka aada ugu faafay wuxuuna laayay dad aad u fara badan kuwo kalena isbitaalada ayay la jeefaan soomaaliya meelaha uu ka dilaacay ayay ka mid tahay magaalada muqdisho waxa ugu badnaatee dad ayaa u dhintay kuwana isbitaalada ayay yaalaan dowladda federaalka ah waa ay ka badbadisay karoonaha maadaama ay dhaqaale ku raadinayso xarakada shabaab almujaahidiin oo ka tirisa dhul ballaaran oo soomaaliya ka tirsan ayaa waxa ay magacowday guddi shaqadiisu ay tahay la socodka xaaladda karoonaha dhowaan magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro karoonaha ku saabsan oo loo qabtay qaar ka mid ah bahda caafimaadka iminkana waxaa dowro kale lagu soo gebagabeeyey gobolka hiiraan waxaana loo qabtay dowladaasi isla bahda caafimaadka qaarkood gaar ahaana kuwa gobolka hiiraan ka howlgala dadkii ka faa'iidaystay dowladda karoonaha la xiriirta ayaa saxaafadda uga warramay wixii ay barteen bismillaah ee walaal waxaad ka warbixisaa dowladii maalmahan idin socotay dhowrka maalmoodoo dowladu ay socotay waxyaabaha aad ku qaadateen intii dowladu ay socotay bal nooga warbixi bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaal dowladda waxay socotay muddo laba maalmood dowladaasoo ku saabsaneed loogu hadlayay barnaamijkan coronavirus oo kusoo kordhay caalamka marka dowladda waa dhowr nooc isugu jirtay mid diini ah iyo mid oo ii sheega maadi ahba halkaas ayaan ku qaadanay dowra aad u cajiib badan eed waxaa halkaa nala keenay qalab aad u fara badan oo ku saabsan barnaamijka coronaviruska marka ilaa maadiis qalabka waxaa ka mid ah qalabka oxyjiinka tambarejarka ada qalab badanoo aan aad u arki jirno haddaan aragnay marka dowladda aad ay aadayay heer sare u ahayd dowladaas muddo laba maalin ayay socotay sida aad ii sheegtay ee duruus kala duwanna waa qaadateen waxyaabihii aad ka fahanteen dowladaas intii ay socotay wax nooga taabo
bismillah waxaan ka fahanay horta dowladda coronaviruska qaab ahaantiisa inta nooc u kala baxo coronaha wuxuu u qaybsamaa sida alfa bata gama iyo delta marka alfa waa dadka basadka oo dadka hadda aada u haayo bataga marka coronaha inta badan waxaa laga helaa oo aad looga helay wadanka jeynaha oo kasoo bilowday ilaana ku maadsan gaaladaas aada ugu baaba'day dhulka maraykanka waa soo maray dhul badan oo soo waxay marka hadda anaga waxaa waxaan coronahan waxaan waxaa keenay ilaahi subxaana watacaala wax gaalada loogu tiragaleen waaye dad qaar oo muslimiin waa suurtagal in lagu imtixaamo lagu asiibo laakiin wax ayaga gacmahooda ku kasbadeen waaye marka waxaa aada uga muhiimsanay coronaha meelaha keliya hadda uu wax saameeyey in laga helay sheege sida middle eastiga sacuudigo kale waa laga helay
astaamaha koronaha maxaa ka mid ah qofka oo cudurka coronavirus ku dhacay astaamaha aa ku garan kartid markaa qofka la kulantid maxaa ka mid ah waxaa ka mid a kow qandho zaa'id oo afartan ka sare maraysa haddaa lagu arko qofkaas waxaa lii karaa corona ay ahaayo waxaa kaloo ka mid a qunfac qalalan mantag waxaa kaloo ka mid a diif inuu ka yimaado qofkii madax xanuun zaa'id ah waxaa kaloo ka mid a dacsal wax la yidhaahdo waxaa kaloo ka mid ah neefta oo yaraata waxaa kaloo ka mid a dhuun xanuun intaa markuu la arko qofka ayaa la dhihi karaa marka coronavirus waayo in sha allahu tacaala waan rajaynaa ilahi subxaaduu ilahi karaa noqdo inaan insha allahu tacaala wixii maktabka caafimaadka oo nagu soo kordhino bari marka hore diyaara ahayn haddana diyaar ayaan u nahay inaan insha allahu tacaala gudbino qof alaal qofkii markaas cudurkaas ilahi subxana watacala siiba inaan ugu gurmino intaan tabarteena ah waan qabanayna insha allah bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin walaalayaal waxaa ilaah nagu fahamsiiyaa insha allahu aan meeshaan ku qaadanay cudurkan hadda caalamka saas oo zaa'id uu soo noqday oo lagu magacaabo coronavirus wuxuu ilaahi soo dejiyey gaalada dadka islaamkana loo imtixaamaya qofkiiba waxaan ku sheegaa gaalada wixii loo soo dejiyo oo cudurahana oo qofkii islaamka oo la jooga ama meeshaas markaas ku noolne ilaahay ku imtixaamaya ilaahay ku marka cudur cudurkan cudur aad oo muxuu ku sheegaa u daran waaye dadka hadda oo aad ugu daran yahan waxaa kamid ah waa dadka xanuunada qabo oo ka mid ah xanuunada kilyaha xanuunka kilya xanuunka sonkorta beerka neefta dadka neefta qabo dhiikarka aidiska dadka oo cudurada qabo dadka kale oo ka mid ah waa dadka neef mareenada ka jiran oo qufacaad u qoco iyo nagaha uurka leh dadkaas ayuu aad u saameeyaa marka dadkan kalena waxaa laga yaabaa baalsahooda in aad fiican maxaan ku sheegaa w b c gooda oo aad iskaga difaaci karo laakiin waxaa laga yaabaa dadkan oo da'da ama dadkan kaloo caadiga oo nagaha uur kale waxaan o dhan in waxaa laga yaabaa oo w b c gooda oo aad u dhacsan yahay marka qofka hadduu w b c u dhacsan yahayna waa saamaynaya aad u saamaynaya waxaa laga yaabaa inuu neefqabataankiisa aad ku noqdo inuu dhimasho deg deg uu keeno barnaamijkiisa aad maxaan ku sheegaa dowladda meeqa maalin ay socotay duruusta aa ku qaadateen ma coronavirus keliya ku saabsaneed maxay ku saabsaneed maasha allah dowladda horta laba maalmood ayay socotay macalimiin aad u taylaya maxaan ku sheegaa nabaraysi waxaanu micnaha mid diinayay mid oo maxaan ku sheegaa maadi lagu qaadanayay ma ka marnaan diinta maxaan ku sheegaa ina aad maxaan ku sheegaa naga macnaha kutubada oo ka hadlaya cudurada sheekheena maxaan ku sheegaa xafidullah oo ilaah maxaan ku sheegaa xafido aad ayuu maxaan ku sheegaa nagu faahfaahiyey cudurkaasi maxaan ku sheegaa wabaaga micnaha magaalo hadduu maxaan ku sheegaa daacun ka dilaaco ama maxaan ku sheegaa cudurro aad u halis ay ka dilaacaan magaaladaas qofkaas waxaa looga targan inuu qofkii qofkii jooga ku noolaado oo meesha kasii tegin qofkii maxaan ku sheegaa meel ka jaran inuu u imaanin oo saas micnaha sababtaas oo aad u ku sheegaa halis uu gaarsiin marka qaabkee markii aad barateen oo cudurkan waxyaabo badan laydinka fahamsiiyey ee qalab kala duwanna ee laydinku wareejiyo ama baraatig ahaan wax u qaadateen qaabkee dadka ugu gudbin doontaan oo haddii bukaano noocaas a aragtaan ula macaamilaysaan insha allah sidii oo macalinkii noogu sharxay oo noogu sheegay oo baraad kale aan ugu qaadanay oo aan aqoonteeda maxaan ku sheega nogala fahamsiiyey aan ugu qaadanan insha allah waana dadaalayna insha allah duwaaleedmo wuxuu ilaah naga gersiin ayaan maxaan ku sheegaa ayaan u qabanaynaa wixii kaloo dheerayaan insha allah macalimiinta ayaa noo joogta oon maxaan ku sheegaa calaamooyinka oo cudurka corona lagu garto qofka qabo maxaa ka mid ah calaamooyinka waxaa kamid ah waxaa kamid ah qufac iyo handhisho iyo maxaan ku sheegaa dhuunta oo xanuunto qandho aada u sarreyso herkeedu neef qabasho alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah baa mahad iskale aad iyo aad ayaan ugu faa-idnay dowladdan diiniga oo laba maalmood socotay mid maadi ee mid diin ee labadu waa laheyd labadoodana waxay ku saabsanaayeen cudurkan wadamada adduunka caalamka soo zaa'iday oo coronavirus ah taaniyan cudurka inkastoo hadda wax badan aan nagala fahamsiiyey waxaa kaloo haddana zaa'id aan ugu sii faraxnay oo islaamkana nax ugu qaban doonaa alaab cusub oo casri oo hadda kahor annaga maktabka maktabka caafimaad ahaan hadda noo oolin oo hadda naloo keenay baraatikaal ahaanna aan u fahamnay oo aqoon ahaanna noola fahamsiiyey khayr allaha siiyey dad aad u khibrad u leh oo shaqadaysa meesha noocaas ay tahay ayaa na fahamsiiyey khayr allaha siiya intaas ayaan waan ka fahanay aad aad u fahanay qalabka laydin keenay maxaa ka mid ah oo aad ka tilmaami kartaa wallaahi wax badan laga tilmaami karaa inkastoo hadda cadadkiisa aan lasoo wada koobi karin sida oxygiintaa ka midda timbarajaraa ka midda barabarsharaa ka midda alaab badan oo maktabkan loogu tirigelay oo ilaahay islaamka nooga soo dhiibo muslimkana waxaan ugu qabanaa aan jecelnaha intii hadda naga dambaysa ilaahay cudurkan hor sidiisa allah naga kaafiyo lacala hadduu imaadan intiisaan wax juhdi aan u gelin lahayn oo annaga noola geli ayaan jecelnahay in wax ugu qabano calaamadaha cudurka qofka qabaa lagu garto maxaa ka mid ah
calaamadaha waxaa ka mid ah qandha sarraysa oo afartan ka sarraysa ilaa sagaashan iyo laba gaaraysa mantag qunfac qallalan hindhisha tiro badan calaamooyin badan uu leeyahay samtoomis oo lasoo koobi karin marka maadaama duruus badan oo arrimaha ku saabsan lagu siiyey maxaa kuu qorshaysan qaabkee u gudbin lahaa duruustaasi haddii aad la kulanto bukaan cudurkaasi qabo aad aragto alxamdulilah ilaah baa maha iskale horta marka hore ilahan ka magangelaynaa waa in ilaahay laga magangalo waa cudur halis ah taaniyan haddii ilaahayna la kulmiyana saan macalimiinta wax nooga sharaaxday oo noo fahamsiisay khayr allah siiya ayaan uqaabilaynaa nidaamkii wax noola fahamsiiyey oo dadka waxaan ugu qaban aan rabnay shaliga ka hor baa u qabanaynay haddana waxbaa wax faa'iidole noola sii ziyaadiyey insha allah haddana wax u qabana diyaara u nahay labaatan afar saac waqti kasta oo bukaan anfacana dadka cudurka inta badan uu asiibo yaa ka mid ah dad badan oo waxaa la sheegay xanuuno kala duwan qaba inay qayb ka yihiin ama waayeelada marka maxaad ka tilmaami kartaa dadkaas dadkaas waxaan ka tilmaami karaa sida dadka sidiisa dadka da'da ah oo lixdan kontonka wixii ka ka koreeya sida siddeetan da-daas noocaase ama cudurrada kala duwan qabo sida dhiikarka sonkorta aa- aa- aa- aneemida dhiiggeerada ah nooc kasta uu qabo sida haweenka uur kale dadkaasaa aada ugu nugul oo difaaca jirka uu- uu aada ugu yaryahay
marka dowladan hadda lagu qabtay dowlad la mid ah in lagu qabto ma dalbanaysaan aad iyo aad ayaan jecelnahay in nagula soo celceliya oo islaamka loo faa'iideeya annagana noola faa'iideeya annagana waxay nogula faa'iideen islaamka anaan ugu faa'iideyna aan aan codsanayna weli codsi oo mar waliba aan jecelnahay inaan loo qabto bismillaah ee waxaad ka warbixisaa dowladda diiniga ah ee halkan idinkugu soo dhammaatay muddada ay socotay dowladaasi iyo waxyaabaha aad ka faa'iideen intii ay socotay بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد horta dowladda waxay ahayd laba maalmood duruus ka socotina kolba maadi iyo diini labada ahayd markii lasoo tago mowduuca ay ka hadlaysana waxay ahayd corona virus cudurka wax badan baa nolo ka sharxay symptoms baa nolo ka sheegay ee waxyaabaha sababan waa nolo sheegay kolba een, aalado fara badan oo aan hore u haysanin oo nalo keenay marka aaladiin wax badan baa ah, nala ka tusay Een, baraatig ahaan iyo qoraal ahaan intaba dardaaran kale diini ah oo cashra wasaayaada ayagana waa jireen oo nala ka siiyey xagga diiniga oo aad iyo aad u quruxsan oo tobankoodaba toban oo duca iyo axaadiis iyo inta ah marka een, tobankaas waxa waa in in ku dhaqankoodana la yimaada waxa waa inala ku booriyaan qaadanay Een, calaamooyinka cudurkan waa iska badnaayeen Een, sida feef oo kale qandhada iyo fitamiiniga mataga oo kale iyo qufaca qalalan iyo neefta qofka dhibta iyo hiil eej madax xanuun waxyaaba badan iska ahayn kolba sidee damacsan tahay inaad dadka ugu adeegto maadaama duruus kala duwan oo aada u qiimo badan oo coronavirus ku saabsan aada qaadatay Een, jazaaka allahu khayran jazaa Een, wax badan baa duruustana la siiyey Een, aaladahana waa naloo tilmaamay qaabkii lagu howlgeli lahaa Ee, hadday noqoto ee maaragtay dadka in talooyin la siiyo muhiim ah oo anfacaya Ee, hadday noqoto ee maaragtay in oo cudurka hadba wuxuu keensada in laga daaweyo la qabta Ee, sida talooyinka oo kale markii een, qofka in meel gooniya loo bixiyo ee, talooyin badan iska jireen la siiyey in ayaga kuwaas lagu camal falo dadka lagu qabta wixii oo lacag la soo baxay Een, daawooyinkana cudurka waa cudur iska cusub oo soo baxay hadba waxaa la dhahay virus waaye cusub Ee, qo- cudurka wuxuu keensada ayaan la daaweynaya daawo hadda toos uu leeyahay ma lahan laakiin wixii daawo ahaan soo baxa oo isaga is keensada ayaa la daaweynaya bismillaah anakoo bahda caafimaad ah waxaan dowra laba maalmood ku qabsanay meeshaan oo lagu qabtay oo dowra diini iyo caafimaad isku jira ah waxayna ka hadlaysay dowladaas iyo diiniga ee isku jira waxay ka hadlaysay cudurkan hadda caalamka kusoo kordhay oo corona virus ah. wax badan ayaan ka faaidnay dowladaas ayaa meesha lagu qabtay haye wax ka tilmaam waxyaabihii aad dowladda ka faa'iideen wallaahi wax badan ayaa ka faaidnay waxaan ka faaidnay corona virus waxyaabaha calaamadaha uu leeyahay ayaan ka faaidnay waxaan ka faaidnay sida oo lagu kala qaado sida taabashada oo kaleeto sida hadda qofka calaamada qofka markuu ku dhaco oo kaleeto inuu qunfac qalalna uu leeyahay inuu hindhisle uu- hindhisle uu leeyahay inuu waxa uu leeyahay qandho sarayso intaas ayaan ka faaidnay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan halkan ku qaadanay dowlad diini ah iyo mid caafimaad taasoo dhammaan ka hadlaysa cudurka coronavirus asagoo kusoo kordhay muddo dhow dunida Ee, muddo sanad ah ka socday dunida Ee, kaas waxaan ugu hortegi karnaa inaan ilaahay xaggiisu cararna asigoo naamra ilaahay fafiruu ila allah inii lakum minhu nadiirun mubiin Ee, annaga kama cararayna sida gaalada ay sheegaan masaajidada halaga cararo dhihi mayna waxaan leenahay ilaahay xaggiisa loo carara kadibna aan ku dhaqanna axaadiista iyo aayadaha qur-aanka kariimka ah iyo ducooyinka rasuulka sa- ah, uu ku ducaysan jiray sala allahu calayhi wasalam waxaana ilaahay weydiisanaynaa inuu nagu anfaca ducooyinkaas annaga iyo muslimiinta meel kastoo ay joogaan oona ilaahay is nooga kor qaada kullu darbin wa balaa وأن يكشف عنا شدائد وأن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين والله ولي ذلك والقادر عليه إلهي أيانا كفلا انتاس أنا آه waxaa kaloo meesha nagula siiyey barnaamij caafimaad oo ku saabsan coronavirus kaas oon dadka wacyigelin iyo haddii ilaahay maqadaro uu yimaada aan ugu fidin doono insha allah waxqabad ay naga heli doonaan hadduu ilaahay ogolaada marka waxaan kaloo dadka u sheegaynaa in meeshaasna nagula siiyey qalab oo maaragtaa loogu talagalay barnaamijkaas loogu talagalay oo loo keenay walaayada ay noo keentay kaasoo hadduu ilaahay ogolaado ana ku howlgeli doono halkaasna tababarkiisa aan ku qaadanay kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a bahda caafimaadka oo dowro karoonaha la xiriirta loo soo gebagabeeyey intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib u kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي